bandhiga maanta ee madasha aragti wadaagay ee heritage oo maanta galay maalintiisii labaad waxyaabaha ugu waaweynaa ee maanta looga hadlayay fadhiga waxaa ka mid ahaa isku socodka bulshada ganacsiga wadooyinka iyo sidoo kale in la nadaamiyo canshuuraha laga qaado baabuurta u kala goosha dhulka soomaalida ee qaada maciishadaha kala duwan dr aweys alqarni oo ka mida maamulka heritage ayaan wax ka weydiiyey waxyaabihii ugu waaweynaa ee maanta kulanka looga hadlay mawduucii maanta laga hadlay shirka aragti wadaagga ee macadka heritage soo qaanqaabiyey oo dalka jabuuti ka dhacay wuxuu daarnaa runtii isdhexgalka dhaqaale ee bulshada bariga africa ama horn of africa maaragtay economies waddamada ku bahoobay ee geeska africa sida xiriirka dhaqaale u wada yeelan karaan bulshada soomaalida ee geeska afrika degan oga faa'iidaysan karto caqabado badan baa wajahaya dhanka dhaqaale ama isocodka badeecadaha ama trade maxaa la dhahaa corporationka waddamadaas ka dhexeeya ganacsigu runtii caqabado aad fara badan buu wajahaya ay ka mid tahay arrimaha canshuuraha oo aad u kala duwan oo runtii caqabad ku ah ama baadhan ku ah bulshada soomaalida ee ganacsatada ah taasina u baahan tahay in la helo in la mideeyo maaragtay canshuuraha ee dowladuhu ay qaadayaan oo xuduudaha si ay u fududayso badeecadaha kala gudbaya oo ganacsatadu ay u kala gudbinayso ama u kala gooshayaan waddamada geeska africa marka waxaa kaloo ka mid ah arrimaha la xiriira isocodka oo transportationka waddooyinkii iyo runtii airboorada iyo waxyaalaha ay dhahaan kaabayaasha dhaqaalaha oo aadka u muhiimka ah in maarata wax laga qabto aqoon-yahanada arrintaasi ka hadlay maanta waxaa ka mid ahaa doctor hodan ciise saciid oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaalida waxaana wax ka weydiiyey sida ugu sahlan ee ay dadku ku heli karaan dariiqyo ammaan ah
ganacsiga waa dad aad iyo aad ganacsiga u curiya iyadoo dagaalka intaasi socday waxaad moodaysaa in dhaqaalaha soomaalidu runtii uu waxaa waxa keliya oo kobcayay laakiin dee waddanku haddii la rabo inuu si fiican u horumaro oo dhaqaaluhu botenshiyalkiisa gaadho meesha maaha meesha uu gaari kar uu hadda joogo laakiin botenshiyalkiisa in badan uu gaadho waxaa weeye waa in security-ga xasilooni siyaasadeed in la helo taasoo markaa markay dadku xasiloon yihiin oo dariiqyadii la isuga gudbi karo oo muuska jamaame laga keeno la keeni kara xamar isagoo soo qurmin waxaa weeye waxaa loo baahan yahay in nabadda aad aada loo xasiliyo in dariiqyada laysu furo waad maqlaysa hadda xamar iyo waxaa laga yaabaa baydhabo inay wakhti qaadato haddii hoos la maro inay dhib tahay marka sideebaa marka haddii la rabo dhaqaalihii iyo iyo baacmushtarkii in la kordhiyo waa in la sameeyo institutionskii ama haykeladii siyaasadda keliya inaan lagu ekaanine dhaqaalahana la siiyo maaragtay fursad weyn waa run oo dee in gobolladu ay dhismaan oo gobol kasta iskiisa u dhismo wax fiican weeye wax xun maaha sistamka federaalka la qaatayna weli lama dhagudagelin saan anugu aaminsanahay si kastaba ha ku bilowdee marka gobollo kasta inay waxooda ay soo saaraan waxaa jira physical federalism wax la dhaho oo la qaybsanayo kharashka iyo la qaybsanayo wax soo saarka labadaba wixii revenue-gana waa la qaybsanayaa kharashkana waa la qaybsanaya hadda waxaad moodaa dariiqyadoo kale maaha dariiqyo oo ay hal gobol ku filan yahay wuxuu u baahan yahay lacag badan ama international communitigu caawimaad waxna ma tarto laakiin ay sameeyaan investment ay u sameeyaan maalgelin waxaa muhiima xasiloonida nabadda security-ga in la helo madasha aragti wadaagga heritage waxaa jooga wafdi ka socda somalilan oo matalaya xisbiga hadda la wareegay maamulka somalilan su-aalo la weydiiyey mas-uuliyiinta xisbigaasi waxaa ka mid ahaa in la furi doono waddada isku xirta laascaano ilaa iyo hargeysa xildhibaan axmed abiib oo ka mid ahaa wafdigaasi ayaan wax ka weydiiyey bismillahi raxmaan raxiim waad mahadsan tahay idaacadda v o na waa idiin mahadnaqayaa adiga iyo howlwadeennadaada kale runtii su-aashaasi waa su-aal muhiima dee furista waddada maaragtay laascaano keligeed ma baahna somalilan baa xitaa u baahan in dadka isku socdaanna waa bilowga waxa weeyaan nabadda wey in laisdhex maro oo dadku maaragtay macaash baa ku jira dhaqaale waddada dad baa ku noolaa magaalada burco iyo magaalada laascaanood labaduba jidkan bay ku noolaayeen maanta hadday labadiiba maaratay aan maamulka isku tallaabaynin oon dowladdii ka dhexaysa awele isku socodka waday aanay jirin meeshoo loo ay dee la kala joogo waxaa muhiima in maaragtay dadku isdhex socdaan si bilowga nabadda u noqoto si bilowga maadaragtay saddex socodkii dhaqaale u noqoto si bilowga walaaltinimada u noqoto marka anagu shalayna maadaragtay waan maadaragtay saaxiibkii xildhibaan axmed jaamac saalax oo ka hadlayay anigu ra'yiga waan qabaa in la maadaragtay waddadaas la furo oo digriwatooyinka ugu horreysa madaxweynaha cusub ay kusoo bilaabato waa ku talinaysaa hoos magaalada burco oo boqolkiiba sagaal iyo sagaashan laga soo doortay madaxweynaha cusub xaq bay ugu leedahay in ilaahiga dhaqaale loo furo haddaan cid kale loo daniinba marka waxaan rajaynaya insha allahu tacaala inuu inuu furi doono laas caanood maamulka maanta joogan waxaan rajaynaya iyaguna inay inay furi doonaan waa iyaga laftooda u baahan in dhaqaale isku socdaan dadkii xanuunsanaya isku socdaan caafimaadka doonaya isku socdaan insha allah haddii oo imika culays badan la kulmo markay dhaqaatiirta boor uma imanayaan ama hargeysa meel fog bay ka soo wareegaan marka insha allah fursaddaa in loo furo waan jecelnahay aad baanan maadarka madaxweynaha cusub aan ugu garab istaagi doonaa insha allah haddii la yidhahdo aad iyo aad baad mahadsantihiin sagaal siciid faarax v o e jabuuti